subxaana watacaala ma hadda iskale guddoomiyaha degmada hodon ururadii waxaan maalgeliyey s s w c dhammaantood inaan u mahadnaqaan rabaa weriyaasha soomaaliyeed oo goob walba iyo guri walba iyo meesha istaagana nala istaaganana u mahadnaqaan rabaa hay-addan s s w c oo wax badan haweenka u qabatay oo aabad sheegteedu og tihiinna inaan umahad aad iyo aad ugu mahadnaqaan rabaa ilaahayna waxaan ka rajeynayna inuu garab galo waxaan rabaa inaan marka anugu la hadlo sideedda maarsa waa laga soo baxo badanaa laga hadlay gabdhaha halkaafa fadhiyo oo ganacsatada maadaama anugu aan ganacsato ahay oo bartay harqaamadan rabaa inaan la hadlo gabdhaha qaarkood waa bartee sidii loogu ribatabay u galagaleen qaarkoodna inta gabdhahaa la siiyey inta la siiya suuqa ka tuugsadaan soo nasiib darro maaha nasiib darro soo maaha taasi gabadhii lagu ogaada markii kow loo xiraayana waa u sheegay markii loo furaayana waa u sheegay gaabdhaha soomaaliyeed oo wax la barahayo joojiya arrimaha noocaas oo kale ah markina waanu sheeg waa in gabadhii wax la baray oo la siiyey dhaqaalaha meeshii la baray waa inay shaqadii sida uga soo baxdaan haddayan uga soo bixin ee lagu qabta iyadoo shaqadii sida u wada haddii gabdhihii wax la baray ee aan wada naqaano oon wejigooda naqaano oon magacooda naqaano oon hoygooda naqaano oo wixii la baray inta ka tega suuqa ka tuugsanahaya ayagaee carruurtooda lagu qabto ogaada waa dembiyaal culusi waa dembilayaal dalkay dembi ka galeen ururkay dembi ka galeen ummadda soomaaliya dembi ka galeen hay-adda internashinaalkeed oo wax siisay allaha sharfe ay dembi ka galeen sababtoo qof inta wax la baray haddana dhaqaala loogu daray wax walba la siiyey haddana suuqi wareegoole waa qatanaha anugu waxa islaan qaadan kara maaha waa dhibaato xoogle marka waa inaad joojisiin kuwa wax la baray oo sharaftalo sidii gabadhaasa iyo kuwa lamidana waxaan ka rabnaa mugay kuwaasoo kale arkaan inay soo sheegaan goobtay joogaan gurigay joogaana loogu tegaa qoortaa laga soo qabaa anigu hadda ka hor saasaa kuwa igu sameeyeen ilaahay isinkiisa gurigay joogeen iyo goobtay joogeen ta gabdha ugu dara qoorta laga soo qabtay asaa inaanisayagoo qoorta ka wada ii keeneen markaasaa xaggaa loo wadaa saydhan waa tuugooyin xaggaa loo wada daana dhihin tuugooyin waaye alaabtaan siinay gateen waana tuugsadaan joojiya gabdhahaas ganacsatada soomaaliyeedow anigu markaan idinla ganacsataana waa aqaanaa gabdhaha ganacsatada waa aqaan howlaha laynka rabo waa aqaanaa waxa aad ka faa'iideen gabadha harqaan la siiyey ee dhaqaale la siiyey ee dharkii la siiyey ee qalabkii wax alla waxay u baahneed la siiyey ee aan ku shaqaysan ee haddana wixii suuqa ka tuugsanayso ma la day karaa idinkaan idin su-aala gabadhaha soomaaliyeed sumcaddiisow kaba dhiman gabadhaas waa suuqa waa yaqaaniin idinku waa taqaaniin maamooyin waxaana ka baryaa inaad soo qabataan inaad teenna ayaa tuugaad tahay mar dambana lagu bari maa wax waana ku qabanaynaa aad iyo aad waxaan inkaga mahadnaqahayaa gabdhaha shaqaystay oo wixii loogu talagala ku shaqaystay aadaan inku mahadnaqahayaa hay-addan waxaan ku booriyaa gabdhahaas inay weligood ogaadaan waa gabdho sharaf leh waa gabdho ganacsato ah waa gabdho u diyaara inay iyaga iyo ilmahooda wax barteen waxaa wax lidiin bara carruurtiina inaad iska olgaysatiin qoyskiina inaad dhaqaalaysatiin qoyska walaalkiina oo dariskaydeen oo masaakiina oo baahan inaad waxaad heshaan wax ka siisaan ma layn kugu talagelin idinka keliya xataa inaad isla ekaysaan waxaa loogu talagalay soomaalida baahan gabdhaha walaalihiina oon wakhtigu saacidin idinka wakhtigaa idin saaciday oon wakhtigu saacidin inaad saacidaan intaasoo dhanaan inkala dardaarmahayaa waa istaagi laha laakiin waa xanuunsana maanta waxaa layga hayaa gows waxaan ka baryahayaa s s w c ururkaa sharafta leh ilaahay aakhiriya adduunba ha sharfo oo ilaa maalina waa gabdhaha soomaalida wax u qabanahayay dadka noocaasa inay gacanta ku soo dhigaan gacanta markay kusoo dhigaan isteeshka horraysaa la geeyaha saarta waa tuugooyin waa dembilayaal qaran maxay alaabta u qaateen hadday isugu shaqaysanaynin soo qalad maaha gabdho idinkaan idin warsadee gabdhahan haweenka qarankaa yaqaan shaqooyinkaas waa shaqada ay yaqaaniin hadda ururka haweenka qaranka waxaasoo kalea ka furan gabadhay ku qabtaan waa soo qabtaan waa soo xidhaan waa maadsantihiin aad iyo aadaan kugu mahadnaqahayaa guddoomiyaha degmada hodan oo runtii guddoomiyaalka u fiicanya ama dhihi karo laakiin kuwa farta wax dheer ah oo dhulka uu degan yahay ururada ka furan dhaqaaleey oo ka warqaba oo wax walba ka warqabana aadaan ugu mahadnaqaha wiilka yarka ah aad iyo aad u mahadsan yahay waxaan maalinaan daraaddii ilma iiga timid ayadoo laga hadlahayo wax la qaato uu yidhi aniga waxaan rabaa gabdhaha dhulka ii xaaqa in wax la ii siiyo ka warrama ninka saas yeelama ninaa gabdhaha dhulka xaaqo aniga cid kale wax kama rabo gabdhaha dhulka ii xaaqo dhulka inay wax la ii siiyaa rabaa uu yidhi waa runtiis s w c waxaana ilaahay inkaga baryahayaa inaan ciribtiinu xumaan ilaahay inuu ururkan urur sharaf la ka dhigo heeyadaha waxda siiya oo waxaan maalgeliyana ilaahay maalkooda kor ha ka dhigo dhallinyarada soomaaliyeed ee heeyadaha la shaqeeyana waa u mahadnaqaynaa ogaada dhallinyarada soomaalida waxay waxtaraysiin waa hooyooyinkiin waa habaryarihiin waa eedooyinkiin waa carruurtiinni haddii aad waxaad soo qaadaan intaa ku maalgelisiin waxaa la yidhi hal gabar ninka wuxuu qabtay qoys dhana wuxuu qabtay wuxuu wuxuu qabtay carruurtii wuxuu qabtay odaygii wuxuu wuxuu qabtay dariskii wuxuu wuxuu qabtay nafteedii intaasoo qof ayuu qofta wuxuu qabtay sacuudiga qofka baabuur dilo oo haweena afar shar afar dembiyaa la saaraa afartaas diyow bixiya qofkaasi maxay tahay gabarow nafteedii gooyey qoysow gabadhoodii ka dilay nimow naagtiisa ka dilay ilmow hooyadood ka dilay soo qalad ma aha hooye intaasay ku fadhidaa intaasoo warxaato ayaa waxaa laynka rabaa inaad u leega dugnaatiin idinka qaranka ah gabdhaha ururada halkaan fadhiya gabdhaha soomaaliyeed oo dhibaataysan ha loo kaalmeeyo annagu waa u kaalmaynaa ilaahay maanta qiyaamaha noogu shafeeco gabdhaha u kaalmeeya gabdhuhu waa liitaan kuwa carruurta sita oo dariiqda ku baktaa waa in loo kaalmeeya waa in laga warqabaa waa inaa midaad aragtaan oo baktay aad tiraan kaalay soo noqo ilaa adee gurigaaga saaka dabaa laga shiday middaan saaka gurigeeda dab laga shidin midda aan saaka gurigeeda wax laga shidin midda xalaqada ida carruurteedu iyo aduguma isku midaad tihiin ama isku mid nahay hadda haddaanaan kuwaas dhaqaalayn ilaahay raalligiisa ma helaynaa ilaahay raalligiisa aan raadino gabdhaha aan dhaqaalaysanno waa mahadsantihiin waa bilaahi tawfiiqna war ku dheeraada ma rabo waa xanuunsana war waa idiin sheegi laakiin waa mahadsantihiin warinta waa xanuunsana qoysaa laga hayaa
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxay ila tahay waa la kululaaday hala dulqaato waqtigaa yiri bisha maarsa ah waxaan rabaa inaan salaamo guddoomiyaha degmada hodan madaxda ururada bulshada rayidka ah saxaafadda gabdhaha hortayda fadhiyo oo markii hore ahaa gabdhaha i d bska saakaska ah gabdho ganacsato ah oo ku soo biiray liiska ganacsatada gabdhaha inaan salaamo intaas kadib horta waxaan rabaa gabadhii videogeeda nala tusa inay istaagto gabdhaha waa ku jirtaaye si loo arko haye loo sabciyo waa ay mutaysataye fariiso fariiso waxaan rabaa maantay waxaa wey haye fariiso faadum waxaan rabaa maantay waxaan isugu yeernay waxaa waaye munaasabadda sideedda maarso munaasabadaas waa munaasabad adduunka golobali looga dabaaldegahayo waa munaasabad haweenka u gaar ah dadka qofba siba wax uga fasiraa oo fasiro badan baa la siiyaa laakiin waxay ka bilaabatay dagaalkii labaad oo adduunyada kadib haween xuquuqdooda warshad ka shaqaynaya xuquuqdooda u dooday oo lagu yareeyey mushaharkii wixii ay qaadanahayeen halkaasay ka bilaabatay maalinku maalinkaasa ay sameeyeen mudaaharaadka saasaa looga dhigay marka sideeda maarso in laga dhigo maalin haweenka xuquuqdooda waxaan marka wax la qabnaa oon la dabaaldegaynaa haweenka caalamka waxaan rabaa halkan inaan hambaryadooda uga diro haweenka caalamka caalamka gaar ahaan haweenka soomaaliyeed intooda inta qaxootiga ka soo baxday i d bska ka kabatay ganacsatada isku bedeshay iyo intooda weli ku jirta maxayto dhibka inta ladan inta jiran inta caafimaadka qabta ilaahayna waxaan ka baryaynaa sanadkan sanadkiisa kale iyo sanadaha ka dambeeyaba in layska noolaadaan rabaa bani aadamku inuu nabadii nolol nagu gaarsiiyo sanad walba waxaa la qaataa tiim ama halkudheg halkudhega sanadkan waxaa waaye halkaasu ka muuqdaa konton iyo konton in loo helo xuquuqda annagu dad soomaaliyeed baan nahay ummad muslimahaan nahay xuquuqdeeda kitaabka qur-aanka ay ku taallaa intaasaa naga badan naguna filan intii laakiin haddii nalaka inkira inaan raadsana xaq baan u leenahay xuquuqda marka laga hadlayana waxaa waay qofku inuu noolaado xuquuq buu leeyahy inuu daawo helo xuquuq buu leeyahy inuu waxbarto xuquuq buu leeyahay inuu shaqaysto xuquuq buu leeyahay inta meesha gadaalo ka fiirisaa meel laaba la aada in la noolaado la xuquuqda waa hooyo allaa karaameeye bani aadamkana ilaahay baa karaameeyey wixii ka maqan inaan raadsano adduunka la raadsano xaq ayaan ugu leenahay waxaan rabaa marka ururka s w c centerka xaawataako iyo xaawataakooyinba inaan maxayto sanad walba waxaan ula dabaaldegnaa si sanadkii dhaweyto sideedii maars waxaan u dabaaldegnay gabdhihii maxayto xarunta ay maalgelisay ayaan isugu yeernay sanadkan waxaan la dabaaldegaynaa oon rabnaa inaan shahaadooyin siino boqolkii gabdhood oo ugu horeeyey ugu horreeyey markaan leenahay dadku markay iskoolka ka baxaan qofba kalaaska qof e buu galaa qof b buu galaa qof e balaas buu galaa qof c buu galaa markii wixii loo dhiibay ammaanaa naloo dhiibay annaga ammaanadii mar walbana waa sheegay ammaanadii waa u dhiibnay qaar indhashareer xirta sida caashi sheegaysa tuugsanhayay soo arkeen gabdhuhu magan alleyla oo la qaatay gabadhii dukaankaas dhigatay isku wax ay heleen qofku marka markuu shaqeeyo oo wixii loo dhiibay ammaanadii loo dhiibay uu ka soo baxo abaalmarin buu leeyahay ilaahay hortiisna waa ku leeyahay mas-uuliyiintiisana waa ku leeyahay waxaan go'aansanay shahaado sharaf inaan siino oon ku sharfayno wixii aan ku barnay wixii aan kuu dhiibnay waad ka soo baxday ilmahaagii iskool baad u dirtay gabadhahaagii baad sharaftay ilmahaagii waxaad ka ceshatay inay dayacmaan ammaanadii baad dhowrtay waa ku abaal marinaynaa kuwa soo socdana waa ku abaal marin doonaa waxaan rabaa marka inaan maxayto si gaara soomaaliya waxaad moodaa dhibkii baa naga batay naxariistii baa nagu yaraatay markuu dhibku batay naxariistii baa yaraatay gabadhayda gadaal inaan ugu laabto mar hore markii la hadlaysay su-aal baa la weydiiyey su-aashaas waa underline gareeyey waxaan rabaa inaan dadka la qaybsado waxa maxaa dhihi lahayd ururka maxaa dhihi lahayd baa la yidhi waxaan dhihi lahaa waxaa la iisoo badiyo waxaa la rabay inay tiraa waxaan dhihi lahaa gabadha dariska ila ah inta la isoo gaarsiiya la soo gaarsiiyo marka taas waa naga maqan tahay waxaa naga maqan anigu halkaana joogaa meeshaana dhaylo kaliga ku cunaya iridda qofka jooga waa baahanya haddii loo geeyana waa ka daadinhayaa aan wax isku ogolaano aan isu qaaraamano aan isdhowrno mas-uuliyadda mas-uuliyaddu cayaar cayaar ma ahan mas-uuliyad baa la qaaday aniga anoon qofna ii yeerin baan inta taga aan gabdho masaakiinaan rabaa inaan waxu qabto wix aan ilaahay hortiis ka sheegay oon qofka u sheegay inaan kasoo baxaa laga rabaa oon gaarsiiyo ayagana waxaa laga rabaa wixii loo dhiibay inay ku shaqeeyaan maanta waa taas gabadhaas waa liisku waa dheeriya dad badan baan kasoo duubnay dukaamadooda waa uga cudurdaaraya waa fafadhiyaan laakiin waqtigaa ciriir ah meeshaan ugu kulul waxaa la rabaa markhaati markhaati waayeel hortiisa caana lagu barxaa baa layidhi caani waa barax biyaa lagu daray waad og tahay laakiin waxaa ka jeclaan lahayd inta lagu daray inaad ogaato annagu hortoodaan caana ku baraxnay haddana hortiinaan kusii baraxnayoo gabadhii waa kuwaas markhaataa furmay waxaan rabaa qof walboo soomaaliya mas-uuliyadda inta yaroo loo dhiibo hadduu ka soo baxo dhibka nagu dhacayba naguma dhiceen ilaahay aradiisu hanaga najeeyo ciqaabta hanaga najeeyo in laysku naxariisto markaan iskaga naxariisano dhulkaas samada nolol kaga naxariisanaya haweenka soomaaliyeed haddaysan haween gabdhaha soomaaliyeed jirin dalkan labaatan iyo shanta sano burbursano oo dhib ku haystay siday loogala noolyaho loogama noolaadeen dhabarkay ku sidaan afkay ku sidaan calooshay ku sidaan waxbay barahayaan waa dadaalhayaan raggu kaalintooda ma gabin laakiin duruuftii baa timid duruuftii baa kala adkaatay waa la kala adkaaday waxaan rabnaa marka waxaan rabaa halkaan inaan message kale ka gudubsado haweenka marka ay timaado siyaasadda reerku waxa waaye wuxuu ka kooban yahay ilaahay aadan buu abuuray xaaw feertiisa ka abuuray haddaan dumar loo baahnayn lama abuureen xaaw feertiisa ka abuuray rag qoysku wuxuu ka kooban yahay wiil iyo gabar haddaan anigu noqdo maxayto siyaasadda u soo istaago iyo haddii axmed usoo istaagay aniga waa lay ceebanaya maa naga fadhiisato axmedna waa la rabaa waa loo subcinaya xaaraam weeye aan tartan iskool baan dhigtay waxbaan soo bartay waa dadaalay waa shaq waa qaban karaa maxaa la iigu diidahayaa waxaa la rabaa inaan isu sheegno qofka biniaadamka biniaadamku waa simaha ilaahay waanana karaameeyey dumarku siyaasadda xaq bay u leeya inay ka qayb galaan waxaa la rabaa iyaga laftoodu markaan siyaasadda matalayno inaan anshax ku darno raggeedu anshaxannaga keliyana lagama rabo raggiyo dumarba anshaxa laga rabaa qof kasta oo mas-uuloo ilaahay abuuray inuu xishoodaa laga rabaa marka waxaan rabnaa xaqa iyaga inaan si asluubaysan u raadsanno waa leenahay qofna nooma diidi karo annagaa iska culturekibaa dad beerka dadka garaacayo waxaan leenahay maxay t waa gambanaynaa laakiin annagoon qofna caayin qofna dhibaatayn waa tartamaynaa haddana ilaahay mahadii haweenkaana badan tirada haddii cod la aado nasiibka ilaahan qabna codkayga la aadayna adinkana gabdhaha doorta adinka gabdhaha doorta gabdhaha wax la leedihiin dumar gabdhaha wax la leedihiin sida aniga aan la iigu ogolayn haddaan aniga wax la iisoo dhimin xaggee idinkaga keenaya wax waxaa la rabaa booska inaan gabar geysano si loo helo marka waktigaa kulul guddoomiyahana telefono badan baa usoo dhacahaya waa mahadsantihiin shahaadooyinka baan rabnaa guddoomiyuhu inuu qaybiyo kelmadiisa in la yidhaahdo waa mahadsantihiin bismillahi raxmaan raxiim السلام عليكم وقرب ويرجع الخرصون
بسم الله الحمد لله xogayaha guud ee haweenka qaranka gudoomiyaha hay-adda s s w c maamaamina gudoomiyaha hay-adda xinna gabadha qurbaha nooga timid marwa xalaawi gabdhaha maanta halkan jooga ee munaasabadda ka soo qayb galay saxaafadda iyo inta kale ee nala joogta assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu runtii maanta waa maalin adduunka micno gaara ugu fadhisa waa maalin taariikhi ah sideedda maarso waxaan rabaa marka hore inaan hambalyo u diro haweenweynaha adduunka gaar ahaan haweenka soomaaliyeed kuwa ku sugan halkan iyo kuwa meel walba ku sugan oo maanta oo munaasabaddan oo kale xusaya waxaan leeyahay hambalyo intaas kadib waxaan rabaa inaan wax yar ka hadlo hooyo soomaaliyeed gabar soomaaliyeed waxaan baranay oo ogaanay markii waddankeenu burburay horey waxaan u ogeyn hooyo inayna korisay runtii anigana gaar si gaara hooyo saameyn ay ugu leeda hooyaday aadaan u jeclaa waa waa dhimata hadda laakiin wakti dheerna waa i nuujisa marka intaasaan ku xusuustaa hooyo fariiso aan ku nuugaan dhihi jira marka marka hooyadu saameyn gaar ahay ugu leedahay runtii waxaan waxaan leenahay hooyada soomaaliyeed ha la caawiyo maanta waddankii barakaca ka buuxa markaan fiirsaday kilibkii indhahayga ilin ayaa ku soo istaagtay waxaan dareemay dadka soomaaliyeed in si fudud wax lagu qaban karo haddii dadku ay u istaagaan in hooyada soomaaliyeed xirfad loo abuuro ama gabadha wax loo baro ama wiilka xirfad loogu abuuro qoyska soomaaliyeed inuu barakaca ka bixi karo laakiin wax kalean ku mashquulsannahay runtii hay-adaha ka shaqeeyay barnaamijkaasi isku xilqaamay ay hogaamiyaan hooyooyinka soomaaliyeed waxaan leenahay ilaahay ajar iyo xasanaad hayna ka siiyo waana tusaale gaaban oo ay dowladda soomaaliya barakaceeda ay ku xalli karto midda labaad hay-adda aan maanta martida u nahay nagu sharaftay inaan kala soo qayb galno barnaamijkan waa hay-ad aan anigu taariikh deeda wax badan ka ogahay muddo la soo shaqeeyay runtii waxa ay qabata aan ku karsoonnahay aan gaar codsigeena u gudubsan karno gabdhaha soomaaliyeedna ka warqabto runtii waxaan aad iyo aad ugu xasuustaa waxaa ka shaqeeya degmada hodan ilaa iyo laba boqol oo qof ilaa saddex boqol iyo toddobaatan iyo shan qof oo ay hay-addaasu caawiso oo nadaafadda u dareerta subix bilicda degmadana bilicda degmadana soo celiya hooyo soomaaliyeed oo la siiyo raashinkii qoyskeeda ay ku noolaa lahaayeen haddana gurigeedii nadiifisa kuna qanacsan hore ayay u shaqay jireen laakiin waxay nala noqotay wax walba inay ayagu ka mudan yihiin hooyooyinka soomaaliyeed oo dhan waxaan ku xusuusanaa toddoba boqol iyo konton qofood ayaa degmada ka shaqeeya ayaa volunteer ku shaqeeya oo sagaal qof oo aniga aan ku jiraaha mushaari ka tahay mushaar ka qaada konton qof rag ma dhamma toddoba boqol waa dumar waxaan aaminsanahay dadka khatarta ku shaqaynaya inay haweenku ugu badan yihiin degmo walba taagan marka in lagu ixtiraamo la ilaaliyo aan la dhibaatayn ayaa waajib ku ah qof walba ama oo bini aadan ama soomaali ma raba ma wakti kulaylaha lagu jiraa inaan warkayga ku dheeraado waxaan rabnaa inaan barnaamijkeena galno kale oo aan bixinno dadka ugu horeeya intii alla waafajiyo insha allahu waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi